guriyad markii xarunta dowladda hoose leh oo baday kulanka wadatalladooka kooxaha ku qayb gala ciyaaraha xaafadaha iyo bugtaalo garoobe iyo weliba hay-adda b m w d oo kaaladaas hay-adda giis agab ciyaareed ku wareejidaya dowladda hoose si la dardargeliya habsamandareerowka ciyaaraha xaafadaha garoobe axmed sheekh xasan agaasimaha waxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee garoobe iyo weliba uusoo ku warbiyeya agabkan laku wareejiyey iyo ciyaaraha muhiimada soocnlaya dhalinyarada barnaamijkan oo ah barnaamij degmada muddo ka socday ee garowe aan rajaynayo inay keligeed uu ka socday ee puntland oo dhan kadib markii degmadu u gashay tartan saddex degmaa oo iyadu ku guulaysatay ayaan dhexda weli kaga jirnaa qaybta sbortisku waxay ka mid ah qayb ka mida bay ahayd waxaan maanta halkan ku wareejinnay agabkii ciyaartooyda afar iyo toban xaafadood oo ka mida magaalada garowe waxaana dhiman saddex iyo labaatan xaafadood iyadana waa gaaraya haddii alla qadaro waxaan ku celinaynaa ciyaar wanaag ha la muujiyo dhallinyarada dhallinyarada meel muhima baa noogu taallaan degmada idinma mooga oo dowladdu idinma mooga wixii tabari tahayna waa in laydin soo gaarsiiyo ayaa la jecel yahay waxaan rabnaa inaad idinkana roolkiinna qaadataan oo ka shaqaysaan maaragtay nabadgelyada deegaankiinna iyo cid kasta oo dalbi'isa noocay doonayso ha u bi'ise inaad ka shaqaysaan idinkana aad roolkiinna qaadataan waxaa leeya wixii dowladdu idin awoodo oo aan hagar lahaynna diyaar baa idinla nahay haddii alla qadaro oo heer gobol gaara ilaa heer qaranka soomaaliya aad gaartaan jaamac bulshaabi oo soo ku dareer hay-adda b m w d iyo guddoomiyaha ciyaaraha gobolka nugaal saciid xasan cabdi iyo weliba yoo sheegana in hadafka ciyaaraha lagu leeyataa isdhexgalka kooxaha ciyaaraha iyo bugtaalo garoobe degana waxaan maanta halkan ku wareejinnay qalabkii annagoo ah b m w d o degmada oo nagu horkacayso waxaanu ku wareejinnay halkan xaafadihii qalabkii ay ku ciyaari lahaayeen oo dhammaystiran qalabkaasoo ka kooban kabihii maaliyadihii haddii ilaahay kuriyey sigsaamadii haddii ilaahay kuroy ilaa siddeed iyo toban bilayer qalabkoodii oo dhammaystiran baan halkaa ku wareejinnay waxaa ka dhacay xafladan ku wareejinayno qalabkii ay ku ciyaari lahaayeen afar iyo tobanka xaafadood ee ka dhisan caasimadda garoowe xafladaasu ay ka dhacday xafiiska arrimaha bulshada ee degmada garoowe oo nagu hogaaminayo agaasimaha arrimaha bulshada mansar mici waan uga mahad celinayna xaqiiqatan sida uu maaragta ay ugu heelan yahay arrimaha dardargelinta arrimaha bulshada guud ahaan sbortskuna wuxuu qayb weyn ka yahay arrimaha bulshada sidaas darteed tartanka xaafaduhu waa isdhexgal aan ugu rajaynayno fayskii labaad oo fayskii hore waxaa ka qayb galay saddex xaafadood iyo afar xaafadood ay db afar xaafadood garoowe laakiin maanta intii waa ka ballaaranya afar iyo tobanka xaafadood ayaa loo laga dhigay hadduu ilaaha yidhaahdo berrina waa ka sii badnaan doonaa aad iyo aadaan uga mahad celinaa hay-adda ee fulinaysa barnaamijkan b m w iyadoo la kaashanaysa hay-adda kiis